aqoon-yahan cabdisalaam ismaaciil oo ku nool waddamada yurubta ayaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ku tilmaamay nin dhibaato ku haya ummadda soomaaliyeed ayna tahay in layska qabto aqoon-yahanku wuxuu sheegay in xasan sheekh uu boob ku hayo hantida iyo kheyraadka ummadda dhanka kalena wuxuu ku eedeeyey inuu sabab u noqday in ciidankiisu ay ku leedaan dagaaladii uu ku cilaamiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadimad weyn baa maarata xasan uu ummadda soomaaliyeed u qodeeya qaranka soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay in effective immediately in xasan laga qabtaa loo baahan yahay madaxweynihii un baynu leenahay war innaka madaxweynaha dadkanu madaxweyne u yahay war innaka waxaanu u boboobaya khayraadkeeni boobaya lacagteeni buu boobaya wax walbuu boobaya xasan maalintuu yidhi shan iyo labaatan kun oo ciidan ah oo wel trainna baa loo dhibay oo mushaharkooda telefonka ugu dhaco bil walba shan iyo labaatankeeda ayaa loo dhibay maanta imisaa ka nool beerholka dowladda maanta imisaa ku jira ma garan karo laakiin wax aad u yar wey wax aad u yar weeye kaaga daran hadduu kala diri lahaa reerihina aadan dhihi lahaa maciil baan qabi lahaa dagaal baan gelaynaa buu yidhi dagaal baan shabaab baan la dagaalaynaa markaasuu meel cidlaa geeyay markaasuu hoo bariiska halkaasi sagaal kun baa looga soo baxay oo saraakiil ugu badan oo soomaali walba leh intii kale markaa aragti in la laynaya bay kala yaaceen maxaa soo hadhay dhowr sagaal kunoo meelaha dalalka saddex saddex bilood soo siiyey baa maanta xasan u joogtaa aqoon-yahanada ayaa sheegaya inay la yaaban yihiin siyaasadda xasan sheekh oo ay ku asteeyeen mid qariban oo uu caqligu diidayo iyo boobka ay ku hayaan kheyraadka waddanka madaxweynaha dowladda federaalka ayaa shirkado iyo waddamo kala duwan u saxiixay kheyraadka waddanka iyadoo uusan soo bandhigin haddii ay jiraan dano muuqda oo soomaalida ugu jirta heshiisyadaasi walow culimo badan iyagoo dhanka diinta eegaya ay sheegayaan in xasan sheekh iyo dowladdiisaanay sharciyad u haysan inay ummad hogaamiyaan islamarkaana heshiis galaan